hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo keedka raashinka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafurtay wejiga saddexaad deeq raashin ah oo la gaarsiinayo dadka danta yar ee ku nool gobolada maamulkaasi deeqda raashinka ayaa waxaa bixiyey hay-adda boqor salmaan waxa ayna ka kooban tahay bur bariis sokor saliid iyo caano mustafe cabdulaahi xaashi agaasimaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo keedka raashinka somalilan ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo gobolada la gaarsiinayo run ahaan maanta waxaanu bilaabaynaa daafurkii barnaamijkii taakula ka timi boqortooyada sacuudiga carabiya king salman humanitarian oo wejigii saddexaad sanadkan aanu qaybin doono insha allah tacaala waxaanu qaybin doonaa insha allah awdal iyo salal iyo maroodjeex dhammaan shan kun iyo shan boqol oo qoys ayaanu insha allah maanta ku dhawaaqanaa xubnaha ka qaybgalay daafurka qaybinta deeqdan raashinka ah ayaa bogaadiyey cid kasta oo door ka qaadatay in deeqdan la soo gaarsiiyo waxaanaanu hawsh aanu ugu mahad celinaynaa hawshaa weyne qiimaha leh ay qabteen waxaa kaloo aanu ugu mahad celinaynaa hay-adda iqaasada ee dadka danyarta ah wax soo siiya ee bin salmaan boqortooyada sacuudi arabiya iyagana aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanaanu leenahay wax weyn baa dalka u qabateen wax weyn baa tarteen ummadoo dhanna waa dad u baahan oo danyara in wax la gaadhsiiyana xagga ilaahayna waa laga helayaa
waan u mahadnaqaynaa hay-adda king salman charity oo runtii taakulooyinka inta badan dee soo keenta hay-adda king salman waxaan u jeedinaynaa abaarahan inay si toos oga soo qayb galaan tii hore waxay ahayd dadka danyarta ah laakiin iminka abaaraa jira abaaraha waxaan ka codsanaynaa inay qeyb libaaxle ka qaataan deeqdan ayaa la qorsheynayaa inay ka faa'iidaystaan dadka danta yar ee ku nool deegaanada somalilan kuwaasi oo saameyn kala kulmay abaaraha